maxkamadda gobolka mudug ee dowlad goboleedka galmudug ayaa maanta magaalada gaalkacyo dhulbeereed sifo sharci darro ah looga haystay ku wareejisay muwaadinkii lahaa gudoomiyaha maxkamadda gobolka mudug iyo taliska booliiska gaalkacyo qeybta galmudug ayaa ku wareejiyey warsan maxamuud dhul ay lahayd oo sifo sharci aan ahayn kaga maqnaa sida ay xukumeen herarka kala duwan ee maxkamadaha galmudug gudoomiyaha maxkamadda gobolka mudug cabdirasaaq cali yuusuf ayaa ku dhawaaqay xukunkan dhulkan loogu wareejinayo warsan maxamuud lagana xukumay cabdi xasan guure oo ay isku haysteen lahaanshihiisa maanta oo ay taariikhdu tahay soddonka bisha toddobaad laba kun labaataniyo shan maxkamadda gobolka mudug ee galmudug oo ay weheliyeen taliska ciidanka booliiska gobolka mudug gaar ahaan taliyaha saldhigga degmada gaalkacyo waxaan halkan u joognaa fulin xukun maxkamadeed xukunkaas oo maxkamadaha gobolka mudug ay ku xukumeen dhulka kan aan dhex taagannahay loona xukumay muwaadinaddan garabkayga taagan magaceeduna yahay warsan maxamuud colow lagana xukumay cabdi xasan guure hiiliye xukunkaas oo ku dhacay dhulkan beerta ah oo aan dhex taagannahay jihooyinkeeduna kala yahay koonfur waxaa ka xiga iligey iyo kaam waqooyi waxaa ka xiga ilmo colaad galbeed waxaa ka xiga ilmo aadan farey dhulka kaas aan dhex taagannahay bari waxaa ka xiga faadumo ducaale iyo xaliimo cali geeddi dhulka kaas dhulkan aan dhex taagannahay oo leh afartaas jiho ayay maxkamadda gobolka mudug u xukuntay muwaadinaddan kana xukuntay cabdi xasan guure hiiliye maanta oo ay taariikhdu tahay soddonka bisha toddobaad laba kun labaataniyo shan maxkamadda iyo taliska booliisku waxay dhulkeeda ku wareejinayeen warsan maxamuud colow oo laga bilaabo hadda tasarufkeedu uu madax bannaan yahay hadday gadaydo dhisaydo iibsaydo tasaruf kastoo sharciya ayaan kula wareejinaynaa insha allahu tacaala warsan maxamuud ayaa uga mahad celisay maxkamadda gobolka mudug ee galmudug iyo taliska booliska waxaana ay sheegtay in ay ku faraxsan tahay xukunka maxkamadda bilaaha mahadaba hbaa iska leh waxaasu mahad kuhorjiro gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha dabadeg saldhigga ilaahay idankiisa maanta waxay ku noqotay taariikhdaas in la ii xukumo dhulkaas oo intaas dacwadiisu socotay waxay ku mahadsan yihiin afar iyo tobanka iyo boqolka qur-aanka cadadiisa waa ku mahadsan yihiin wax allaale iyo wixii kale oo igala soo xariirina maxkamadda sharaf kale inaan kala soo xiriiri doono ina bannaan tahay inaan dhulkaygaas wixii igu soo saa-ido oo dhibaataa inaan kala xiriiro waa mahadsan yihiin afar iyo tobanka iyo boqolka kiisaska dhulka laysku haysto ayaa ku badan maxkamadaha dalka taasoo ay keentay dhibaatooyinkii laga dhaxlay kadib burburkii dalka ka dhacay waxaana maxkamaduhu haatan ay ku dadaalayaan sidii xal loogu heli lahaa arrinka dhulka laysku haysto